sida aynu wada ogsoonnahay aaladda internetku waa mid si xoogan usii qabsanaysa marba marka ka dambaysa qeybaha kala duwan ee nolosha biniaadanka internetku wuxuu dhinaca wanaagsan marka laga eego uu qeyb ka yahay horumarka waxbarashada dhaqaalaha ganacsiga iyo maamulka dawliga ah iyo weliba kan hay-adaha gaarka loo leeyahay hase haatee wuxuu leeyahay waxyeelo si khaldan marka loo adeegsado wariyaha iyaga maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu wehelaya ayaa warbixintan amuurahaasi ku eegaya
sida aanu wada ogsoonnahay aaladda internetku waa mid si xooggan u sii qabsanaysa marba marka ka dambaysa qaybaha kala duwan ee nolosha aadanaha internetku marka dhinaca wanaagsan laga eego gaar ahaan baraha bulshadu ku xidhiirto waxa uu isku xiraa dad kala jooga dunida dacaladeeda waxa uu internetku qayb weyn kaga jiraa horumarka waxbarashada dhaqaalaha ganacsiga iyo maamulka dawliga ah iyo kan hay-adaha gaarka loo leeyahay laakiin dhinaca kale internetku waxa uu saameyn xun ku leeyahay bulshada marka loo adeegsado si qaldan ama adeegsigiisa lagu tagrifalo axmed sheekh saciid waa brofesor maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga kollejka nova ee gobolka virginia duleedka magaalada washington waxa uu sharaxayaa lix waxyeelo oo uu adeegsiga qaldan ee internetku uu ardayga ama caruurta dhaxalsiiyo lixda qodob waxaa ka mid a cunug inuu leysi noqdo qof wahsi badan wahsi badan inuu noqdo inuu wax sameeya uusan rabin the only thing marka u badan wuxuu rabo inuu sameeyo waxay tahay inuu game ciyaaro inuu music ka dhegeysto internetka ama wax kale inuu sameeyo ra'yiga labaadna oo kalena waxaa weeye cunuga websiteyada buu iska gelayaa websiteyo kala duwan waxaa la sheegaa research uu sheegtaa afar milyan ilaa in ka badan dadka inay galaan websiteyo aan loo baahnayn inay galaan ta saddexaad waxaa ka mid a cunugu wuxuu noqonayaa inuu qof la hadlo face to face inuu qof hor fadhiisto uu la sameeyo wada hadal ma rabo wuxuu rabaa cunugu inuu ku jiro m marka ugu badanba internetka in dad kala shakaysto saaxiibadiis ama dad kale uusan aqoon diyaar uma noqonayo in uu dadka shacabkaa soo dhex galo because ma yaqaano sidii loola hadlaha dadka goonidaaq goonidaaq buu noqonayaa ha goonidaaq camul saasuu noqonayaa wey midda afaraad waxaa weeye hadduu rabo for example cunug inuu waxbaaro wax laga rabo automatically maskaxdiisa waxay ku xiran tahay inuu internetka hore ka galo oo wixii hore ka fiiriyo taasna waxay u keenaysaa mantally cunugii behind inuu noqdo maskaxdiisa isa shaqayn hal abuurkii baa dhammaanaya hal abuurkii baa dhammaanaya fidow maxamuud fidow waa arday shahaadada sare ee b h d da maadada xiriirka caalamiga ah ka diyaarinaya jaamacadda sudan academy of science ee dalka sudan waxa uu leeyahay arday fara badan ayaa dhibaato ku qaba internetka oo si qaldan loo adeegsado xilliga hadda aad wareeganayso markaad fiiriso qofku waxaad arkaysaa inuu ardaygii habeenkii oo dhan dhafar ku mashquulayo aad arkayso in habeenkii ilaa xilyo dambe saddexdii habeennimo ilaa afartii habeennimo inu waagi ugu baryayaan aad arkayso subixii in laga rabo jaamacad marka taasoo kale caqabaday ku noqonaysaa in uu subixii qofkii u kallaho waxbarashadiisii ardayda uu fiidow ka warramayo ee aadka ugu mashquula internetka waxaa ka mid a nasro daahir abuukar oo wax ka barata mid ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho sida ay ii sheegtay nasro inta badan marka ay guriga joogto waxa ay reerka intiisa kale kaga mashquulshaa adeegsiga internetka caqabadaha oo social mediaha adin ahaan igu hayo waxaa waaye inaa familka ka mashquulay laba maalin ama hal maalin iyo habeenii maalin oo kale ah oo aan arkin qolkasaa usoo galo oo subax jaamacad aado marka qadka oo aan waayana aan arko qof oo martiyo cusub ama t v-ga dadka ku dhaho maxaa qof t v saa noocaa socdo ah marka qadka ii joogan inaan arkin oo iska mashquulsanahay meeqa maalmood baad ka ka maqnaan kartaa internetku aadan isticmaali karin dareenkaaga
wallahi
mashquulka nasro waxa u dheer in adeegsiga internetka uu wax badan ka bedelay dabeicadihii iyo furfuraan ay reerku ku yaqaaneen qofkiina loo sheekeey dabeecada salahan jira hadda dabeecadidwaxsnaba kasa tagay inaa teleefonkayga ama inaa sheekeysano leewaay berigii hore qoysasku waxay ahaayeen kuwo marka ay ka soo noqdaan kasabka iyo tacliinta ay u dareereen aroortii hore ku wada shaaha guriga ku wada casheeya kana sheekaysta wixii uu qof weliba maalintaa la soo kulmay iyo mustaqbalka reerka laakiin nolosha maanta ee ku xidhiirta teknolojiyadda iyo internetka maxay kaga duwan tahay tii hore cabdiraxmaan rooble ulayare waa maamulaha shirikadda artel ee ka ganacsata kaararka taleefanada iyo rasiifarada ee fadhigeedu yahay magaalada london ee dalka britain waxaa arkaysaa qol fadhi ay wada fadhiyaan qoys ka kooban afar qofood ama shan qofood ka kooban ama lix qofood ka kooban oo lixduba ay mashquul ku yihiin qofba uu adduunyo kale ku jiro qofba meel ayuu ku jiro qofba dhinaciisuu ka qoslaya marka waxay noqotay qoys wada waalan marka qofki qoyskii o dhan baa qoslaya Ha, qof gaar buu walba qoslaya wuxuu jiraa nolol asaga keliya uu ka yahay maaragtay uu si fiican ula socdo marka waxaa laga yaabaa qoyskii guriga kula noolaa ee qolka fadhiga la joogay een, in xiriirkiisii baaba'ay laakiin uu laga yaabo in qof ku nool meel kun kilomitr ama laba kun oo kilomitr u jirta ama qaarad ka fog ee, uu la qoslayo ha waxaad moodaa dhinacaasi maaragtay xiriirna uu dhisayaa xiriirkii wanaagsanayna wuu goynaya macnaha noloshii hore oo xiriirkeedu wanaagsanaa oo ahayd sida adduunyada ilaahay ugu talagalay ayaa sii go-eysa waxaa loo waxaa loo badanaya dad aan is aqoonin xiriir aada la samaysay qof aadan arkaynin waxay keentay marka dad maaragtay qol mugda ah ku wada hadlaya laakiin isu jeedo waay waagi hore xaqiiqi run ah ayaa laga wada hadli jiray labada qofood ama telefoonay ku wada hadli jireen waa is arki jireen ama way sheekaysan jireen meel ay ku kulmi jireen laakiin hadda waxaad moodaa in qol mugdi ah oo haddana la is arkaayo inay dadku sheekaysanayaan weriye ismaaciil xaaji shekeeti waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida weyn looga yaqaan baraha bulshada ee qoraalada maadda iyo kaftanka soo dhiga waxa uu muddo ku noolaa magaalada nairobi ee dalka kenya haatanse waxa uu ku nool yahay yurub waxa uu ka warramayaa saamaynta internetka ee qoysaska ee uu isagoo u soo joogay marka qaarkood markaa la sheekaysatid ay ku yidhaahdaan warniyahow xaafadayaa saas iga haysataayo gabadha facebook isaga jirtaaba hadda facebook yaa wuxuu noqday mataqaanaa wakti ma leh xilli kasta waa facebook marka waxaa arkaysaa e, e, rag qaar inay ku yidhaahdaan warniyahow xalay markaan aan seexanaya aniga fiidka aan seexanayay gabadha inay soo jeedo facebook ku jirta yaan ka seexday saqdhex waxaan kusoo toosay mar aan aan aan soo iska soo kacay ayadoo facebook ku jirta qoslaysa waxaa laga yaabaa inay facebook gaba ka masayraan cabdifataax daahir cilmi waxa uu wax ka qoraa isna arrimaha bulshada waxa uu ku nool yahay magaalada qaahira ee dalka masar waxa uu isna ka warramayaa saamaynta internetka ee qoyska dabcan anigu waxaan ku tilmaamayaa sidii qof guri jooga oo ay mar walba soo booqanayaan een, asxaab aada u fara badan oo boqolaal gaaraya Een, dabcan qofkaasi sheekuu la qaadanaya waktiba la qaadanaya markay guriga ugu yimaadaan waa sidaas oo kale een, social media qofka bini aadanka ah wuxuu u fududeynaya inuu asxaab badan si fudud ula xidhiiro marka waxaa dhacaysa inuu ilaawo cilaaqaadkii rasmiga ahayd ee ka dhexaysay isaga iyo een, xaaskiisa ama isaga iyo ciyaalkiisa marka halkaa waxaa ka dhalanaysa in ay kalsooni dama kalsooni darro dhexdooda timaado oo ay iska shakiyaan Een, markay maalmo iswadaan oo xoogaa shakigaasi guuxaasi socdo in hadhow la isfuro baaritaano badan oo la sameeyey ayaa waxay tilmaamayaan in labadii kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo afar iyo tobankii xaaladda furitaanka ugu badan ee ka dhex dhacay een, dunida inay qayb weyn ka qaadatay social mediaha iyo saameyntiisa dadka ka faallooda waxyeelada internetka ayaa ku talinaya in la xadeeyo adeegsiga internetka si loo yareeyo in dadku ay u qabatimaan heer ay ku dhumiyaan wakhtiga qaaliga ah ee noloshooda taasoo si toosa iyo si dadbanba marka dambe u saamayn karta nolosha qoysaska guriishaha iyo tarbiyada ubadka guurka iyo wadajirka qoyska mujtamaca iyo qaranka uu qofka ku tagrifala internetka ka soo jeedo
mahadsaneed maxamed colaad xasan oo inoola soo codsiinayay inoona soo diyaariyey warbixintaasi